xili uu waraysi siinayo warbaahinta tan islaamiga hel furqaan suldaan maxamed mayow abuukar oo ah hafayeenkan nuuqabada wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa waxa uu ka hadlay dayac iyo xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho loogu geystay jenaraal sheeg oo ka mid ahaa saraakiisha dowladda federaalka kaasoo dhowaan ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya suldaanka ayaa ugu horeyn waxa uu ka warramay qaabkii loo xiray jenaraal sheego iyo marxaladii uu soo maray xarigiisa ugu dambeyn halka uu ku biyishubtay sida ay dowladda federaalka ula dhaqantay isagoo tilmaamay inay dowladda federaalka ku shaqaysatay markii dambena xabsi iyo dayac isugu dartay waxa waaye waxaa marmarsiyo looga dhigay ee ciidankiisii ayaa waxay qaateen moobeelo lacag faalso oo doolaruu samaystaa waxyaabo noocaas ayaa lagu eedeeyey sidii ayaa lagu weeraray wiil isaga uu dhalay ayaa looga dilay meesha rag kaloo ciidankiisii ka mid ah ayaa lagu dilay ugu dambeynna isagoo dullaysan oo ihaanaysan ayaa gurigiisii lagala soo baxay suldaan maxamed madow abuukar ayaa baaqdheer u jeediyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed si gaara saraakiisha jenaraalada ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale bulshada uu ka abtirsanayo sheegow marka waxaan leenahay soomaaliyey maanta riddo waa riddo waxaan hadda aad arkaysaan ayaa noogu filan sheegow hadda hadduu intaas galay maanta muxuu xilib maxaa ku dambeeyey inuu asaga macnaha maxay ahayd xabsi ku dhinto aan la daryeelin la daaweynin meydkiisii hadda ayaa loo diiday dadkii asaga la dhashay in la siiyo qoomiyadda jireer weyne waxaan u sheegayaa sheegow ayaa tusaale idinkugu filan meesha bointy five ayaa ka tihiin nus adoo nin rag ah ragga ilaahay kula simay ayaa nus maanta ka tahay maantana waxaa ogaanaysaan haddaad maanta kitaabka ilaahay nus iyo mid buuxe iyo ma jiro dadka waa loo siman yahay marka kitaabkaas ilaahay ha loo hiliyo si kastaba aatee jenaraal shiugaya waxuu ka mid ahaa saraakiishii daacadda u ahaa xasan sheekh muduxileedkiisii hore hase aatee markii dib loo doortay ayuu xasan xabsiga dhigay sheegow tani oo muujinaysa sida dowladdu federaalka ugu danaysta saraakiisheeda iyo ciidankeeda